bismi illaahi araxmaan iraxiim waa subaxnimo axad ah taarikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka sebtembar sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka kuna soo dhowaada akhyaari qodobada warka redio muqdisho subaxnimadan idin hayo kuwooda ugu doorka roon malaayiin xujey muslimiin ah oo sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka ayaa maanta taagan banka carafo kadib markii ay soo guteen acmaal kala duwan oo ka mid ah arkaanta xajka diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciidul adxa ayaa lagu dareemayaa gobollada kala duwan ee dalka xilli berri ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalooyinka waaweyn ee gobollada dalkeenna si ummaddu ay ugu damaashaadaan farxad iyo nabadgelyo daryaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa bogaadiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar layli sarkaalnimo loogu soo xiray dugsi ku yaalla dalka uganda isagoo ka qayb galay munaasabaddii xiritaanka tababarkaasi qodobada wararka dibaddana waxaan idiin haynana waxaa ka mid ah ugu yaraan konton iyo siddeed qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay diyaaradaha diyaarado ku qaadeen magaalada idlib ee ay mucaaradka syriya gacanta ku hayaan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkayaga ah aruurnimo kuwoodii ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal maxamed sheekh xasan xaamud ayaa bogaadiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar sarkaalnimo layli sarkaalnimo loogu soo xiray dugsi ku yaalla dalka uganda genaraal maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu xirayay saraakiil soomaaliya oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa bogaadiyey islamarkaana wax wanaagsan ku tilmaamay in afartan dhallinyaro ah oo ka soo baxday dugsiyada sare ee dalkeena soomaaliya kuna biiray ciidamada booliiska soomaaliyeed tababar layli sarkaalnimo ah loogu soo xiro dalka uganda iyadoo tababarkaasina uu soo xiray madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni islamarkaana uu goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal maxamed sheekh xasan xaamud isagoo arrimahaasi uga warramayay radio muqdishona waxa uu yidhi
bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa jirtay sanadkii hore bishii juun inaan usoo dirnay leyli saraakiil oo ciidanka leyli saraakiishaasoo ahaayeen ardaydii dugsiyadii sare aan ka qaadanay oo runtii markii aan xilka qabtay may kii aan ku dhawaaqay si loo horumariyo tayada ciidanka booliiska soomaaliyeed loo baahan in ardayda waxbaratay ay kasoo qayb galaan runtii dadkii ayaa maanta waxaa ilaahay nasiib noogu dhigay inaan soo aadno wafdi ballaaran ani aan hogaaminayo inaan ka qayb galno xafladii xeritaanka leyli saraakiishaas oo tiradooda aada u badneed inta badanna ay ka socdeen dalka uganda waxaa kaloo ku weynayay dalka sudan koonfurta suudaan iyo soomaaliya wafdi aan hogaaminayo soo gaaray magaalada kambala caawana jooga degmada masiidi oo ay ku taalo dugsiga tababarka booliiska marka tababarka maanta waxaa marka sharaf ka aha oo xiray madaxweynaha dalka uganda kaguuto yoweri museveni genaraal genaraal museveni ayaa maanta xiray runtii farxad iyo guul ayaana ku dhamaatay waana dee horumar maanta booliiska soomaaliyeed kusoo korodhay waayo booliiska soomaaliya sidaad ogtihiin waa adeegaha bulshada marka haddii adeegihii bulshadii waasan aqoon lahayn oo uusan yani fahmi karin waxay u baahan tahay bulshada dib wayay marka yani dardartii cusbeedee aan gelinay booliiska soomaaliyeed dhalinyaro badan aan kusoo dirna ayay qayb ka tahay insha allah waa soomaalida ee tababarka ku jirtay konton ayay ahaayeen oo tababarka hal mar bilaabay laakiin cillado oo cillado xagga caafimaad awgeed ayaa toddoba ayaa naga hartay marka maanta een, iyada noo soo qalinjebisay soomaali ahaan waa afartan iyo saddex sarkaal booliis oo dhalinyaro ah oo dugsidii sare ee dalka ka baxay oo runtii yacni maanta aan dhihi karo runtii maanta yacni qiyrad qiyrad qiiro ayaana qaaday markaan aragnay sida maarkano maanta ay meeshaas ay- waxay kusoo bandhigeen haddii ilaahay idin kolley un markaan imaanaa idaacada laga soo deyn doonaa yacni horumar ayay tababar heer sarena qaateen oo ah tababar aad iyo aad u adag tababar ciidannimo oo aan is dhihi karno een, horumar ay iyagana markay kulley kusoo laabtaan dalkooda lakin kulley waxay noqon doontaa khibradii halkaan ay ka faa'iidaysan inay kusoo beeriyaan booliiska soomaaliyeed Een, taliya eh, dadaal fara badan ayaad geliseen sida muuqata booliiska een, dib u dhis
malaayiin xujayn muslimiin ah oo sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka ayaa maanta taagan banka carafo kadib markii ay soo guteen acmaal kala duwan oo ka mid ah arkaanta xajka maanta oo ah sagaalaadka dulxaji waxay xujaydu taagan yihiin bannaanka buurta carafo oo ay ku ducaysanayaan ayagoo halkaasi joogi doona ilaa gabaldhaca maanta waxaana dadka muslimiinta ee ku nool caalamka ay maanta oo kale oo ah sagaalaadka carafo ay yihiin kuwa sooman kaasi oo ah soonkaasi oo ah mid sunno aada u ajir badan xujayda ayaa xalay ku bariday maga- meesha loo yaqaano mina iyagoo maantana ku allabaryaya banka carafo maalinta beritaana waa ciidul adxa sidaasi ayaana la rajaynayaa inay kusoo gabagaboodo acmaasha xajka ee sanadkan xujay fara badan oo soomaali ah ayaa ka qayb galay xajka sanadkan kuwaasi oo ka kala tegay gobollada kala duwan ee dalkeena soomaaliya iyo dalka dibaddiisa waxaana la sheegay in xajka sanadkan aysan ka dhicin wax dhibaato ah diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa gobollada kala duwan ee dalkeena soomaaliya xilli maalinta berritaa ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaana dhinaca kale si weyn loo adkeeyey ammaanka si bulshada ku nool dalka ama gobollada kala duwan ee dalka ay ugu damaashaadaan farxad iyo nabadgelyo goor dhoweyd ayaan qadka teleefonka kula xidhiirnay wariyayaasha inooga soo warrama gobollada kala duwan ee dalkeenna iyaga ayaana inoo sharaxi doonaa sida looga dareemayo diyaargarowga magaalooyinka waaweyn ee gobollada dalka iyo weliba sida loo adkeeyey ammaanka magaalooyinkaasi waxaana ugu horeyn doonaa wariyaha iyaga inooga soo hadla gobolka shabeellada dhexe oo ku sugan magaalada jowhar abuukar maxamed bacadle
diro ay nagu soo fool leedahay munaasabada ciidul adxa ayaa suuqada magaalada joor laga dareemaya dhaqdhaqaaq aada u weyn dadka oo ka adeeganaya abugu sii badnaado suuqa dharka ee magaalada jowhar oo aad u mashquula maalmihii ugu dambeeyey waxaana dadka la arkaya iyagoo ka dukaamaysanaya goobaha ganacsiga iyo sidoo kale eh, waxaa mashquul ahaa goobaha xawalaadaha iyo dadka inta badan ehladooda ay lacag usoo xawilayaan waxaana la arkayaa dad fara badan oo ku xoomsan hadday noqon lahayd goobaha xalwada eh, buskudka lagu sameeyo sidoo kale bacadlaha iyo tima- goobaha timaha lagu jaro waxaana dadku kuu sheegayaan in ciidaani ay ka duwanta ciidii hore oo ay aada ugu faraxsan yihiin iyadoo ay kuu sheegayaan in sanadkaani ay tahay sanad barwaaqo ah oo daryo fara badan ay usoo ganin karto fadhaadinka bilowdeen sidoo kale waxay tilmaameen in ay haystaan nabad ay ku naano- naaloobaan waxayna tilmaameen iminka magaalada joor in ay si weyn u camiran tahay ee ay bilicdeedu weliba kusindaaga soo jiidanayso maadaama oo kaalogogasha maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe lana filayo dhowaan ah, wejiga saddexaad ee shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu ka furmi doono iyadoo ah, mas-uuliyiin fara badan iyo dumarka dhaqanka iyo waxgarad iyo dadka kala imaanaya hiiraan iyo degmooyinka kale gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba caasimadda dalka soomaaliya ay si aada usoo buuxdhaafinayaan magaalada jowhar ciidan ayaa ka duwan ciidii hore hore waxaana la arkayaa iyadoo leyrar kala duwan oo inaaga soo jiidanaya borar aada u qurux badan eh, lagu xiray wadada hareeraheeda iyadoo sidoo kale goobo fara badan oo ganacsi ay magaalada ka furmeen oo ugu badan goobaha haweenku ay isku qurxiyaan iyo goobaha kafeteriga loo yaqaano Eh, marka magaalada joog waa magaalo iminka aad dadku aad ay ugu soo buuxdhaafinayaan iyadoo taasina sabab ay u tahay eh, maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ciidamada amniga oo wada shaqayn wacani ka dhexaysiyo shacabka ku nool xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga inooga soo warrama gobolka shabeellada dhexe oo inoo sharaxayay sida gobolkaasi loogu diyaar garoobay munaasabada ciidul adxa oo ku beegan maalinta berita ah haddii aanu hore usii soconno oan gaarno dhanka degmada buulo berdana wariyahayaga inooga soo warrama halkaasi cabdinaasir gesi ayaa inooga warramaya sida looga diyaargaroobay degmada buulo berte iyo maankana loo adkeeyey dadkuna ay usoo dhoweynayaan farxadda munaasabada ciidul adxa cabdinaasir magaalada buluburde gaar ahaan suuqyada waaweyn ee gudaha degmada buluburde ee bartamaha gobolka hiiraan waxaa laga dareemayaa socod aada u xoogan hadday aan lahayd iibishada markaasi ee markaasi dharka iibsanayaan dadka caruurta ah iyo dadka waaweyn diyaargarow laga dareemayo ciidul adxaha fooda nagu soo hayso iyo weliba suuqa markaasi busy ah waxaa kaloo mashquul ah fornooyinka lagu sameeyo buskiska iyo xalwada halkaasoo marka dadka ay u diyaar garoobayaan munaasabada ciidul adxaa ay fooda nagu soo hayso magaalada buluburde waxaa kaloo laga dareemayaa ee markaasi isbedelo xoog leh oo dhanka maamulka ah waxaa kaloo laga dareemayaa howlgallo ay sameynayaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom xaafadaha magaalada buluburde taasoo markaasi qayb ka ah amniga guud degmada buluburde iyo diyaargarowga ciidul adxaa oo markaasi lagu adkeynayo si aysan ugu soo dhuumaaleysan ee maleeshiyada kooxda argixisada ee al-shabaab mana ahan markii ugu horeysay oo ciid noocan oo kale asa markay ugu diyaargaroobaan hase ahaatee ciidan ayaa waxay noqonaysaa sii ugu xooganeed waxaana markaasi kusoo beegmaysaa xilli ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay ku siifinayaan tuulooyin iyo deegaano hor leh oo markaasi ay kala wareegayaan maleeshiyada al-shabaab sida deegaano fara badan oo markaasi ku hareereysan degmada buluburde halkaas oo ka goodoosaneed waxaa laga dareemaya marka dabaaldeg xoog leh oo marka ay muujinayaan dadyuga ku dhaqan gudaha degmada buluburde
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxa ay ka mid ah tahay magaalooyinka waaweyn ee sida lixaadka leh looga dareemayo diyaargarowga munaasabada ciidul adxa sida uu warbixintan ku eegi doono waryahayaga halkaasi inooga soo warrama ibraahim maxamed geedi diyaargarowga ciidda ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan magaalada beledweyne iyo weliba degmooyinka kale oo ka tirsan gobolkan hiiraan bartamaha soomaaliya suuqyada lagu iibiyo xoolo oo kale qudaarta baallaha dharagta kala duwan lagu gado iyo goobaha kale isku yimaadaan dadka shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne goobaha mamacaanka iyo wadooyinka muhiimka magaalada beledweyne intaba waxaad ka dareemaysaa diyaargarowga ciida oo dadku inta badan u diyaargaroobayaan waxaa sidoo kale jira qorshayaal maamulka iyo weliba saraakiisha ay ugu talagaleen in dadka shacabka ah magaalada beledweyne ay si nabad ay ku xidaan islamarkaasina sugidda amniga ee laga dareemayo dhammaan wadooyinka muhiimka ah wadooyinka muhiimka magaalada beledweyne ayaa waxaad ka afeextaa ciidamo aada u fara badan oo halkaasi lasoo dhigay si markaasi muxuu ahaay kooxda al-shabaab waxyeelo isagu ugu geysan xilliyada ay dhacayaan ciidahoo kale ay dadka isku yimaadaan goobaha muhiimka magaalada laisugu yimaado sida bartamaha magaalada beledweyne iyo goobaha ugu qurxa magaalada beledweyne waxaad ku arkaysaa ciidamada amniga oo u diyaargaroobay sugidda amniga maamulka oo kale waxa uu dhaafay sabaha bulshada ama kalaada warbaahinta gudaha ay idin ka qayb qaataan sugidda ammaanka markaasina la shaqeeyaan in ciidamada iyadoona aada moodo in dadka rayidka ee ku sugan beledweyne ay aada u garteen inay la shaqeeyaan ciidamada iyo maamulka intaba maadaama ay ogaadeen in kooxda al-shabaab ay dhibaatooyinkooda yihiin kuwa mar walba loo geysto dadka rayidkaas markaas in dhibaatada ugu weyn kasoo gaarto marka guud ahaan degmooyinka gobolka hiiraan sidoo kale waxaa laga dareemaya iyadana inay jiraan diyaargarow ciidda inkastoo ay ciidan ay kusoo beegantay xilli gobolka hiiraan ay ka jirto weli howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo kuwa amisom beledweyne waxaad dareemaysaa inay jiraan qorshayaal dadka lagu caawinayo sidoo kale dadka barakacayaasha oo kale ku sugan in degmooyinka ka tirsan gobolkan hiiraan waxaa loo sameeyey taakuleen oo dadka qurbajoog ah oo muuqsiin ah oo waxaa jira qarashaad oo ay ugu talagaleen in maalmaha ciidda amsaad ay uga qayb qaataan dadka danyarka ee ku sugan xerooyinka barakacayaasha magaalada beledweyne iyo weliba dadka danyarka ee ku sugan magaalada gudaheeda oo dadka qaarkood loo sheegay inay yihiin kuwa diiwaan geliyey ismarkaasina lagu caawiyo waxaad arkaysaa raashin kala duwan oo lasiina si markaasi loo caawiyo ismarkaasina ay ugu qayb qaataan farxadda ciida tahay ganacsiga magaalada beledweyne waxaa sidaa sheegtay waxau yahay mid si aad ah u socda oo looga dareemayo xilligan u diyaargarowga ciida dadku si aad ay u kala adeeganayaan sidoo kale goobaha sidaan kuu sheegay goobaha macmacaanka lagu wejiyo kale waxaad arkaysaa dad safdheer ugu jiro sida buskudka oo kale xalwada in macmacaanka kale loo sameeyo si markaasi dadka ehladooda markaasi ula qayb qaataan farxadda ciida
ibraahim maxamed geedi ayuu ahaa kaasina oo inooga soo warramayey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gobolka bakool waxa uu ka mid yahay gobolada dalkeena ee dhaca deegaanada oo hoos yimaada maamulka koonfur galbeed wariye ayaga maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa inooga soo warrama waxa uuna ku sugan yahay magaalada xad- xudur ee xarunta gobolkaasi isagoo inooga warrami doonaa sida loogu diyaar garoobay munaasabada ciidul adxa howlgallada ciidamadu halka ay marayaan sida loo adkeeyay ammaanka iyo arrimo kale oo ku saabsan arrimaha bulshada maxamed xasan waxaa laga dareemayaa diyaargarow aada u ballaaran oo dadka ay ugu diyaargaroobayaan ciidda barakaysan ee ciidul adlaha ama ciidda carafo ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada ee magaalada xudur n waxaa isbedelo meelaha laga dareemayaa kamid ah ee goobaha ganacsiga n waxaad arkaysaa ee inta badan n dadkii ee waalidiin badan oo caruurtooda gacmaha sita kuwaas oo caruurtooda u iibinaya n caqabkii wax caqabkii oo ay ku cayaarayeen iyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen n ganacsiga aad ayuu isu bedelay maalmahan n waa aad ayaa looga dareemayaa n suuqyada ee magaalada xudur diyaargarow waa ciida ciidul adlaha waxaa xusid mudan suuqyada hadda aan sheegay oo maalmahan aada u mashquulsanayeen waxaa kamid a suuqa xoolaha ee magaalada xudur maalmahan dadka inta badan waxay u diyaargaroobayeen ama ay iibsanayeen xoolaha sida ariga wanka ayaa inta badan si aan caadihin loo iibsanayay taas oo ay dadka ay ugu talagalayaan in ay gowracaan maalinta ciidul adlaxa oo tood ay nagu soo haysa waxaa jira dad badan oo inta badan kaalmeeya dadka tabaalaysan oo aysan awoodin inay maalmahaasi ay ciidaasi oo intaas oo wanaag dad dadweynaha caalamka oo dhanba aysan la qaybsan karin farxadda waxaa husid mudan dad badan oo waxaa jira oo dal iyo dibadda jooga oo sadaqa baxsanaya kuwaas oo inta badan maalmihi maalmahan hadda u dambeeyey waxaa la arkayay dugsiyada oo afoomaha ay dhigtaan oo dad badan ama lacago oo dibad iyo dalkaba laga soo dhiibay oo dadkaasi dhar intii loogu iibiyey oo ardaydii oo loo qaydiyey oo aqoomaha ahaayeen waxaa jira dad badan oo intay xoolo ay soo iibiyaan maalmaha ciidda oo intay gowracaan oo dadka oo danyarka aysan awoodin inay ama xoolo haysanin ay dadkaasi ay gaarsiiyaan marka taasna aad ayaa looga dareemayaa maalmahani gudaha suuqyada magaalada xudur oo dhanba hadday dhar la iibsanayo hadday cunto la iibsanayo hadday xoolo la iibsanayo aad ayaa looga dareemayaa suuqyada magaalada xudur iyo dara- diyaargarowga ballaaran oo ay iyaga ay u samaynayaan mu- munaasabada ciidda barakaysan ee ciidul adlaxa
maxamed xasan cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi oo inooga soo warramayay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool magaalada baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalkeena soomaaliya islamarkaana xarun u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya siraaji sheekh isxaaq oo halkaas inooga soo warrama ayaa isna inoo sharaxaya bal sida suuqyada waaweyn ee magaaladaasi looga dareemayo diyaargarowga munaasabada ciidul adxa ammaanka sida loo sugayo howlgallada dheeraadka ay ciidamadu halkaasi ka wadaan iyo guud ahaan xaaladda gobolkaasi siraaj
magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa si aadan looga dareemayaa u diyaargarowga ciidda oo maalin un ay naga xigto runtii waxaa lagu arkayaa ama suuqa weyn ee magaalada baydhabo oo maanta maraan booqday waxaa lagu arkayay mashquul aada u fara badan iyo dadkoo si runtii aada u adeeganaya iyagoo ku mashquulsan gadashada dharka iyo suuqa xoolaha oo kale isagana si aada u mashquulsan marka waxaa la odhan karaa in ciidan si aada looga diyaar garoobayo waxaana ay kusoo aadaysaa xilli dad aada u fara badan magaalada baydhabo dib ay ugu soo laabteen kuwaasoo qaarkood kasoo laabtay haryaha qaxootiga kenya iyo yemen oo maalmihii ugu dambeeyay lagu soo daadguraynayay magaalada baydhabo kuwaasoo runtii iyaguna qaar kamid a magaalada baydhabo ka furtay ganacsiyo yaryar oo runtii qaar kamid a heedaha ka shaqeeya arrimaha baniaadinimada ay u fureen si noloshooda ay ugu daboolaan marka ganacsiyadaasi yaryar iyo ganacsidihii ganacsiga waaweyn ee magaalada baydhabo ayaa laga dareemaya mashquul aada u fara badan waxaana runtii sidoo kale loo samayn doonaa dadka barakacyaasha ama qorshe waxaa socota dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay wado oo ah dadka ooga liita oo masaakiinta ee degan magaalada baydhabo khaasatan kuwa ku jira haryaha barakacyaasha in maalinka ciidda loo qalo xoolo aada u fara badan marka xoolahaasi ayaa maalmahan laga iibinaya suuqa weyn ee magaalada baydhabo marka waxaa la odhan karaa in si aada looga diyaar garoobay ciidda runtii ammaanka si aada ayaa loo sugay ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si aan u dhicin qaraxyo iyo dilil qorsheysan iyo waxyaabaha lamid ah aanu dhicin waxay adkeynayaan ammaanka guud ee gobolada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo oo xarun ee kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya een waxaad arkaysaa wadooyinka magaalada baydhabo oo dhan oo runtii een ay taataagan yihiin ciidankaasi oo baaraya gaadiidka iyo bajaajka een gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee iyo geerishada lagu xareeyo gaadiidka een een ilaa iyo bisha haddaan soo dhaafnay iyo midda haddaan ku jirnaba waxaa socota een howlgallada een way ka duwan yihiin howlgalladii hore laga sameynayay gudaha magaalada baydhabo waxaa si aada loo adkeynaya ammaanka guud een maadaama magaaladan ay kusoo qulqulayaan ergooyne aada u fara badan een laguna guda jiro een xilligii een ay dhici lahayd doorashada guud ee dowladda soomaaliya een doorashooyin iyo waxyaabo lamid ah ay ku mashquulsan tahay dowladda waxaa si aada loo adkeynaya ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya marka
halka warka ay idinkala socotaana dhegaystayaal oo ah redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu yaraan siddeed iyo konton qof ayaa ku dhimatay tobannaan kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar ay diyaarado ku qaadeen magaalada idlib oo ay ismucaaradka suuriya gacanta ku hayaan magaalada xalabna shan iyo afartan qof ayaa warar ku sheegayaan inay ku dhinteen weerar lagu qaaday xaafado ay dad rayidi degan yihiin wararka ka imaanaya magaalada idlib ee ku taalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi syriya ayaa sheegaya in dadkani dhintay ay dumar iyo carruur ku jiraan inkasta oo ay kooxaha gurmadka ee magaaladaasi ku sugani sheegeen in diyaaradaha suuqa weyn ee magaalada idlib duqeeyey ahaayeen kuwa ruushku leeyahay waxaa xarunta la socodka xadgudubyada xuquuqul insaanka ee syriya ee mucaaradka taabacsani sheegtay inay adag tahay in si dhab ah loo xaqiijiyo dalka laga leeyahay diyaaradahaasi arrintu waxay intaa ku dartay in dadka dhintay ay ku jireen saddex iyo toban carruurah iyo saddex iyo toban kale oo dumar ah raami cabdiraxmaan oo ah agaasimaha xarunta ayaa sheegay in dadka xilligii weerarku ku habsanayay ay suuqa wax ka iibsanayeen si ay ugu diyaargaroobaan ciidda taasina ay sababtay in tirada badani ay marqura ku le'daan goobtaasi wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa laba ka mid ah shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa sheegay in ay weli socdaan howlaha meydadka laga soo saarayo burburka hoostiisa warkii caalamka oo aad kala socoteen dhegaystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka intaa ayuu inaga dhan yahay tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan warka iyaga xiga anigoo ah mawlid maxamed sabriye iyo farsamada fahad cabdigaas waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo nooli kulante